إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda alfurqaan qodobada saaka aad ku dhegaysanaysaanna waxaa ka mid ah askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dilay degmada hodan ee magaalada muqdisho laba caruur oo isla dhashay ayaa ku dhintay saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii ay garaaceen raadiga gantaal ay hore u soo tuureen diyaaradaha dagaalka ee dowladda kenya dagaalo culus ayaa maalintii shalay ka dhacay waddanka itoobiya iyadoona jabahada t b lf lagala wareegay magaalooyin dhowr ah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay dagaalo ku qaaday qaar ka mid ah saldhigyada shisheeye iyo soomaalida la shaqaysa ee shabeellaha hoose iyo jubbooyinka waxaa magaalada jilib lagu soo gabagabeeyey dowro ku dhowaad toban maalin u socotay odayaasha dhaqanka walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh ka mid a culimmada soomaaliyeed ayaa ka hadlay halista ka imaan karta khamriga sida aadka ah ugu badanaya somalilan in ka badan shan iyo labaatan askari ayaa lagu dilay weerar ka dhacay waddanka naiger
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiyo faahfaahsan laba caruur oo isla dhashay ayaa ku dhintay saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii ay garaaceen raadiga gantaal ay horey usoo tuureen diyaaradaha dagaalka ee dowladda kenya maxamed daahir cali suw ayaa faahfaahinaya maryan salaad oo labiyo toban sana jir ahayd iyo cabdirasaaq salaad oo sagaal sana jir ahaa ayaa ku dhintay bam kula qarxay duleedka magaalada ceelcadde aabbaha dhalay carruurta ayaa sheegay in bamkan qarxay uu ka mid ahaa haraadiga waxyaabo qarxa oo ciidamada kenya horay ay ugu tuureen gobolka gado waxa uu sheegay in xilliga carruurtiisa ay dhimanayeen ay raacayeen ari islamarkaana ay ku nafuwaayeen bamkan salaad maxamed xerse oo ka dhacay waxa weye meesha ku dhacay quracfiin musiibadan ilaahay baa keenay rur yaro ari ila joogtaa musiibadan ilaahay ku keenay aniga wiilii gabar baa iga dhintay midna waa iga dhaawac ari bay soo raaceen ari ari bay soo raaceen waa wiilii gabar wiilkana arbaca uu dugsi khamiisii arbaca wuu dhameeyey gabadhana sidoo kale khamiis way dhamaysay gabadha waxaa la yidhaha maryan salaad wiilkana waxaa la yidhaha cabdirasaaq salaad gabadha waxaa jirtaa laba iyo toban wiilkana wuxuu jiraa sagaal sano aawa isku laba dooda sogtay ahayn ilaahay dalkaa dhaafiyo dalka haddii meel kasta habeen kasta maraysaba dababka baan daminaa dhib baynu ugu haysaa ilaahay naga dulqaada yaa wixii ama wax uu tari karo oo muslimiin inay waxay u tari karaan ay nagu soo taraan carruur kale oo saddex ah ayaa si xun ugu dhaawacmay bamka waxaana ka mid ah gabadh toban sana jir ahayd sida ay sheegtay hooyada dhashay gabadhaasi magaceega waxaa la yidhahdaa nimco maxamed axmed aniga gobor baan dhalay oo qarax qarax oo caloosha ka soo riday saaka saan xoolo u raacsaday oon xoolo ugu sughayay baan qayluhun ay soo dhacdo haddii aan lagu soo dadayo wax uun dhintay iyo wax uun dhaawacba dadka ugu leeyahay laakiin aniga hadda midda ay caloosha soo jeedo baan dhalay toban sanay jirtaa kenya ka dambaysa waa qarax weeye oo waxa uun diyaaradaha soo rideen weye ehelada carruurta dhinta iyo kuwa dhaawacmay ayaa sheegay intani ay qayb ka tahay dhibaatooyinka ciidanka kenya ay ka wadaan gobolka waxaana ay wacad ku mareen in maalin uun kenya lagala xisaabtami doono tacadyada iyo xasuuqa ay ka geysanayaan gobolka marka waxaan leenahay kolley qof walbaba wuxu uun uu geystay maalin baa lagala xisaabtamaya dowladda kenyana waxaan leenahay dee dad muslimiin ayaana waanuuna ka argaasan doonaa dhibka aad noo geysanaysaan oo shacabkanaga aad ku haysaan maalin walbo waxay leenaysaa dadka muslimiinta waa muslimiin ujood hadda dadka ay leenayso oo birmageedyada oo yaryarka oo maalin walba baaba'ay oo meesha ku baabi'inayso bambaanooyin badan oo aanan qarxin ayaa daadsan qaybo ka mid ah gobolka gado sida uu sheegay nuur maxamed cabdi oo ka mid ah waxgaradka gobolka meeshii adduunyada aan ku raacaynay oo ciyaalka xoolahan ku raacsaynaba dhibkaas uu yeellaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa gaaladaas islaamka odhan uu nala habaaro oo ilaahay naga dulqaado ilaahay baan ka baryaynaa dhibka meesha yeellana wax weyn waayo haddaan kula hadlayaa meel kasta lagu sheegayo uu baalkaas uu yeellaa haddii meel bartilmaameed oo laleeyahay meel heblow yaalla soo qabta laleeyahay oo laga dhuminayo laga qaadayo ma jirto geedihii hoostoodii dhirtuu ku jiraa wadihii o dhan buu yeellaa waxaan marka leeyahay masiibadaas ummaddan deegaanka muslimiinta way haysataa wax makastana haddii xoolihii baa la raacsanayaa tan iyo wixii ka dambeeyey markii ciidamada kenya lagu laayay magaalada ceelcadde ee gobolka gado waxa ay diyaaradaha kenya duqaymo ba'an ka geysteen gobolka iyagoo ku laayay xoolo iyo dad rayid a gantaalooyin ay rideen diyaaradaha dowladda kenya oo aanan weli qarxin ayaa lagu arkayaa meelo ka tirsan gobolka waxaana waxyeelada ugu badan ay soo gaartaa carruurta kuwaasoo u nugul inay garaacaan bambaanooyinka maadaama aysan waxba ka ogayn waa mahadsan tahay maxamed daahir askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dilay degmada hodan ee magaalada muqdisho gelinkii dambe ee maalintii shalay ciidamo ka tirsan shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay howlgal gaara ka fuliyeen degmada hodan ee magaalada muqdisho howlgalka waxa uu si gaara kaga dhacay xaafadda tarabuunka ee degmadaas waxaana lagu beegsaday mid ka mid a askarta dowladda federaalk ee ku sugan waxaa la xaqiijiyey in howlgalka oo mid gaar ah lagu khaarijiyey askarigii uu hadafka ahaa sidoo kalena waxaa goobta isaga baxsaday raggii dilkiisa ka dambeeyey ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo gaaray halkii uu dilka ka dhacay ayaa la arkayay iyagoo taxadar gooni ah qaba sidoo kalena sheegaya inay halkaa ka wadaan howlgallo ku saabsan dabagalka raggii dilka ka dambeeyey dhanka kale gobolada shabeellaha hoose iyo jubbooyinka waxa ay mujaahidiinta habeenkii xalay ka fuliyeen dagaallo ay la beegsadeen shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo sidoo kale soomaalida la shaqaysa gobolka shabeellaha hoose mujaahidiintu waxaay dagaal toosa oo safa ku qaadeen saldhigyada askarta dowladda federaalk ee jannaale awdhegle iyo sidoo kale beriire dhanka kale jubbooyinka waxay mujaahidiintu xalay dagaal toosa ku qaadeen ciidamada kenya ee ku sugan deegaanka husingow ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan degmada afmadow ayaa sidoo kale la mid a ciidamadii xalay ay mujaahidiintu weerarka ku qaadeen isku soo wada duub oo howlgalka gaarka ah ee ka dhacay magaalada muqdisho iyo sidoo kale dagaalada lagu qaaday shisheeyaha iyo soomaalida la shaqaysa ee ku sugan gobolada shabeellaha hoose iyo jubbooyinka ayaa waxay ku soo aadayaan iyadoo afar iyo labaatan saac ka hor sidan oo kale mujaahidiinta ay magaalada muqdisho ka fuliyeen howlgal gaara oo ay ku khaarijiyeen askari ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalka sidoo kalena ay dagaallo ku qaadeen qaar ka mid a saldhigyada ciidamada shisheeye ee jubbooyinka waxaa magaalada jilib lagu soo gabagabeeyey dowro ku dhowaad toban maalin u socotay odayaasha dhaqanka walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa faahfaahinaya dowra muddo sideed maalmood u socotay ugaasyada iyo qaar ka mid odayaasha dhaqanka ee walaayada jubbooyinka ayaa lasoo gabagabeeyey iyadoo dadka ka qayb galana ay gaarayeen soddon iyo shan dowladda ayaa waxay ahayd mid daruus muhiima lagu qaatay islamarkaana macallimiin kala duwan ay wax ka dhigayeen mid ka mid odayaashii dowladda ka qayb galay ayaa waxa uu ka warramayaa qaar ka mid a daruustii ay qaateen awalan waxaa ugu horeeya alqur'aan alkariim midda labaad atafsiir oo alqur'aan alkariim juska ugu horeeyo xagga axaadiis kitaab la yidhaahdo islaaxu lmujtamic noqobada kitaab la yidhaahdo matnu abi shujaac uu leeyahay axmed ibnu xuseen axmed alasfahani kitaabkaasoo fiqi ah halkaas aan ku qaadanay waxaan kaloo qaadanay alwaajibaat almutaxatimaat kitaab loo yaqaano oo caqiida ah ayaa isagana halkaa ku qaadanay maalmahan waxaa kaloo halkaa ku qaadanay alwalaa walbaraa oo min ahami usuul liimaan ah ayadana waan qaadanay waxaa kaloo halkaa lagu caddeeyey almunaafiquuna walmunaafiqaat khadaruhum wa sifaatuhum fii kitaab illaah waxa ay ku leeyihiin dowladan oo sanadla ah ayaa bayaan odayaashu ay ka soo saareen waxay ku baaqeen in qabaa'ilada soomaaliyeed ee shareecada islaamka ku dhaqmaan islamarkaasina ay ka hortagaan shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo dhinacyada garabka siinaya waxa ay xarakada shabaabul mujaahidiin ugu baaqeen inay sii labelexaadiso amaba sii xoojiso jihaadka ay ku jirto bayaanka waxaa ka mid ahaa qadiyadda diyada oo lagu ballamay in si hufan loogu wareejiyo dadkii xaqa u lahaa qodobada waxaa kaloo ku jirta arrinta guurka oo asigana ay ka taagneed caqabad taas oo ah qaariyeynta guurka waxaana laga gaaray go'aan guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee jubbooyinka suldaan cabdiqani ayaa waxa uu akhrinayaa qaar ka mid ah qodobadii amaba bayaankai ay soo saareen qodobka labiy tobnaad waxaan caddaynaynaa in ka qayb qaadashada doorashooyinka ay tahay arrin gaalimo ah sida ku cad kitaabka qur-aanka iyo sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam qodobka saddex tobnaad waxaan boorinaynaa in sare loo qaado wacyigelinta iyo baraarujinta bulshada gaar ahaan qabaa'ilada si ay qayb uga qaataan xoraynta dhulalka muslimiinta qodobka afariy tobnaad waxaan dardaarmaynaa in mujaahidiintu ay sii xoojiyaan jihaadka faralcaynka ee ay ku difaacayaan diinta dalka iyo dadka muslimiinta qodobka shan iyo tobnaad waxaa kaloon dardaarmaynaa in la xoojiyo la dagaalanka akhlaaq xumada ku baahaysa dalka lana beegsado kuwa hormuudka ka ah fasaadka ummadda munaasabadda lagu soo afjarayay dowladan muddada toddobaadka ka badan socotay gabagabadeedii waxaa ka hadlay waaliga walaayada jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdalla waxa uu bogaadiyey qodobada ay odayaashu soo saareen waxa weeyaan qodobo muhim ah ayaa waxa weeye nuqabadu iyo wilaayaduba ay ka wada hadleen ilaahay mahadii qodobadaas oo dhanna waa la isku raacay si fiicanna waa looga wada hadlay qof walba fikradduu ka qabay ayuu ka soo jeediyey hadday noqon lahayd tadbiiqinta sharciga ilaahay oo qabaa'iladii in lagu tadbiiqiyo kitaabka ilaahay sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam ay ugu horrayso waxa la tadbiiqinayo addimaa diyaadka iyo xeerarka iyo waxaasoo dhan in waxa weeye hal meel laiskula dilay akthar waxaan leenahay boqolkiiba sagaashan dadkii iska lahaa baa la siiyaa ugu dambayntiina waxa uu abaalmarin guddoonsiiyey ugaaska beesha bartire oo ka mid ahaa ugaasyadii dowladda ka qayb galay asigoo oo sababtana ku sheegay in beeshu ay horumar weyn samaysay islamarkaasina waxyaabo badan ay qabatay intii xilka uu hayay beesha bartire naqiibkeeda ayaan u yeeraynaa waxaan ku wareejinaynaa insha allahu tacaala qore aa ka ah waa cusub yahay bacdiisaa laga fiiqay waxa weeye qiimihu joogana waad garanaysaan intaas iyo ka badan bay mutaysatay marka insha allahu tacaala waxa weeyaan jazaahum allahu khayran aad bay u dadaaleen qabaa'ilo la mid ah oo waxa weeye hadda la barbartamayana way jiraan alqabiila almithaaliya soo maaha almuxaafada almithaaliya walaayaadka islaamiga waxaa ka dhaca dowlaad diini ah iyo kulamo isbarbar socda oo looga arrinsanayo aayaha ummadda ee aakhiro iyo midka adduun dagaalo culus ayaa maalintii shalay ka dhacay waddanka etoobiya iyadoona jabhadda t b laf lagala wareegay magaalooyin dhowr ah maxamed cali aadan ayaa faahfaahinaya wararka ka imaanaya dalka itoobiya ayaa ku waramaya in dagaallo culus ay maalintii shalay ka dhaceen qayba ka mida waddankaas dagaaladan oo ahaa kuwo xoogan islamarkaana u dhexeeyey ciidamada xukuumadda abiy axmed iyo jabhadda t b lf ayaa waxay xoogooda ka dhaceen deegaanada baati iyo nawaaxiga kamiise oo ka wada tirsan dalka itoobiya dagaalka oo in muddo ah socday ayaa waxaa ka dhashay khasaare xoogan oo soo kala gaaray labada dhinac sida ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya halkaas dagaalka oo ah mid xoogan ayaa labada dhinac mid walbaahi waxaa soo gaaraya gurmad xoogan iyadoona ciidamada xukuumadda abiy axmed ay ku hanjabeen in deegaano dhowr ah ay ka qabsan doonaan jabadda t b l f dhinaca kale dib u dhac weyn oo dhanka dagaalka ah ayaa soo wajahaya ciidamada jabadda t b l f kadib markii laga faramaroojiyey magaalooyin badan oo muhiim ah magaalada istaraatiijiga ah ee kombeelsha ayuu taliska ciidanka milatariga ee dowladda xabashida itoobiya ku dhawaaqay inuu si buuxda ula wareegay gacan ku-heenteeda magaaladan oo marta waddo muhiim ah oo si toos ah u gasha adisababa ayuu afhayeen u hadlay ciidanka milatariga itoobiya telefishinka al-jaziira u sheegay in ciidamadooda ay gudaha u galeen magaalada dhinaca kale ismaamulka amxaarada ayaa isana guulo waaweyn ka sheegtay dagaallo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay galbeedka itoobiya iyadoona hogaamiyaha kooxda t b l f uu qiray in ciidamadooda ay dib uga gurteen dhowr magaalo tan iyo markii uu abiy axmed aaday jiidda hore ee dagaalka ayay t b l f weysay magaalooyin ka tirsan ismaamulka amxaarada iyo cafarta kooxda tigre ayaana xusulduub ugu jirta inay gacanta ku dhigto magaalooyinka ay maraan waddooyinka muhiimka ah ee itoobiya ku xira dekadaha jabuuti iyo eritareya sheekh ka mid a culimmada soomaaliyeed ayaa ka hadlaya halista ka imaan karta khamriga sida aadka ah ugu sii badanaya somalilan zakariya cumar ayaa ka waramaya isagoo waraysi siinayay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan sheekh cabdililaah oo ka mid ah culummada diinta islaamka ayaa waxa uu ka hadlay dhacdo la yaab leh oo dhowaan ka dhacday magaalada ceerigaabo ee deegaanada uu ka arrimiyo maamulka somalilan halkaas oo uu isku gubay askari ka tirsanaa ciidamada maamulka somalilan askarigan ayaa waxaa la sheegay inuu isku gubay jaceyl daraaddii sheekha ayaa arrintan ku tilmaamay kudayashada dhaqamada shisheeyaha laga soo minguuriyey marka ummadan dhaqankeedii waxaa bedelay oo hadda maaragtay meeshan bay ku socotaa dhaqankii gaalada waxaan maqli jirin niman gaalada intixaarada isdilay meel iska soo laalaadiya isdilay ama dadkooda waaweyn cajabada la yihahdo odayaashii habraha markay guryaha lagu xereeyo ay waxay yidhaahdaan ha laygu moodo waxa la yidhaahdo xuqnatu arraxma irbadii nafta iyo goynlayo raaxayn lahayd marka waxaad moodaa dhaqankaas aad inoo soo galay oo dadkeenii markay dhaqanka gaalada qaateen iyo fikirkaa xun oo madaxa laga qabsaday oo ay marka daawanayaan dee qanawaadkii iyo meelihii waxyaalihii maaragtay hoosha xumaayee nimankaas ay noo soo gudbinayeen ayaa dhaqankiina la qaatay sidoo kale sheekha oo sii hadlayay ayaa waxa uu carabka ku dhuftay sida weyn ee kamriga ugu sii baahayo deegaanada uu ka arrimiyo maamulka somalilan kulliyaadka khamsa ay ilaalisay waxaa kamid a caqliga codka bini aadamka in la ilaaliyo oo wax ammaankiisa doorinaya laga ilaaliyo arrintaas waa arrin iyaduna dhaqamada xunxun aad usoo badanaya waagi hore waa la orta hebel waa khamriya cab aan maqashay magaaladan baa laga yaaba laga maqli jiray hebel waa khamriya cab oo fasta lagu fiiqo maanta laakiin waxay noqotay sidii biyihii in loo cabo oo caadi bay ka maqaayadihii lagu gado dhaladii waaweyn la seexanaya lagu gado xataa diyaaradaha dhexdoodii iyo baabuurta basaskaa raacay mararka qaarkood lagu gado ay sahlanaato meeshaas somaliland la yidhahdana waa meel furan oo meesha etoobiya la yidhahdo nimanka cadowga ah ee xabashida ama etoobiya ayaa maaragtay ay u furan tahay oo aadna moodaa inay maarata wax u kala soocan baayaan jirin khamrigii etoobiya kasoo burqanaya ayaa kusoo daldalmaya oo maalintiibasa intaas oo tan oo khamriga lagaba inay soo gasho ugu dambayntii sheekh cabdililaah ayaa waxa uu ka hadlay halka xalka uu ku jiro iyo sida lagu heli karo xaqiiqatan waxaa ummaddaas waxaa inay diinteeda qaadato diinteeda ku noqoto inay hesho hoggaan islaam ah oo wixii dee naftan laga xaaraameeyey dadka ka xakamaynayo oo u ilaalinayo dadka caqligoodii diintoodii naftoodii maalkoodii iyo erdigoodii taa in la helo ayaa xal ah oo diintii loo laabto oo diintiina qof kastaas dabcan iska qaadan maaye weyn sulba la helo islaamiya oo kitaabkii ilaahay dadka lagu xukumo oo radcigii iyo maarata kuharsagii la sameeyo dhacdadan iyo kuwo kale oo la mid ah ayaa waxaa laga soo diiwaangeliyaa goobaha ay ku sugan yihiin shisheeyaha iyo weliba maamulada isaga uu dhisay warkan dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa raadi ah alfurqaan in ka badan shan iyo labaatan askari ayaa lagu dilay weerar ka dhacay waddanka naijer wararka ka imaanaya dalka naijer ayaa ku waramaya in weerar culus lagu qaaday xarun ay ku sugnaayeen ciidamo huwan ah taasoo dhacda galbeedka dalka naijer ugu yaraan sagaal iyo labaatan oo ka tirsan askartii ku sugnayd xerada ayaa lagu dilay weerarkan oo si gaara kaga dhacay mandiqada tiira ee galbeedka naijer askarta lagu laayay dagaalka waxay kasoo kala jeedaan dalalka naijer mali burkina faso jaad iyo sidoo kale mauritania waxayna xukuumadda naijer xaqiijisay labiyo toban askari oo ka tirsan ciidankeeda in lagu dilay weerarkan wuxuu kusoo aadayaa iyadoo toddobaadyo ka hor dagaal xasmin ah oo ka dhacay gudaha waddankaasi lagu dilay ugu yaraan lixdan askari oo ka tirsan xukuumadda naijer warkii aad kala socoteen idaacadda alfurqaan waa inaga intaa